kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa sicir kordhinta ay ganacsada soomaaliya ku sameeyeen qiimaha badeecada gaar ahaan quutul daruuriga dowladda soomaaliya ayaa canshuurta ka daysay qaar ka mida quutul daruuriga halka qaarka kalena ay dhintay canshuurtii ay ka qaadaysay si sicir barar aanu u dhicin laakiin weli qiimaha suuqa waxba iskama bedelin barnaamijka waxaa igu martaya agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaasha mudane dhoore marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a waa dhowha walaal su-aasha ugu horeysay aan ku weydiinayo waxay tahay sicir barar baa soomaaliya laga soo sheegayaa maxaa sababay xilligan in sicirka badeecada uu cirka isku shareero
runtii sicir barar xoog lama jiro ha yeeshe sida suuqa oo u shaqeeya dee koley suuqyada caadiga ah adduunyada oo dhan markii baqdin ay jirto in badeecadaha imaanaya ay wax isbedela ku dhacayaan hadi qofkii markaas haysta badeecadda dadku aad ay u raadinayaan de waa fursad fursadahaasi ka faa'iideysan laakiin haddii sida hadda ay muuqato labada bel saddexda belood oo socota wax ayi ah oo dhinaca raashinka ah ma jiraan xukuumadduna saa sheegtay dee waxweyn bay ka qabatay runtii xagga canshuuraadka si aysan badeecadda u qaaliyoobin laakiin waxaad ii sheegtay in hadda wax isbedelay dhinaca badeecadii imanaysay aanay jirin muddooyinka soo socda bilaha soo socdana aanay wax badan isbedeli doonin haddana haddana ganacsatadu waxbay kordhiyeen maxaa hadda ku qasbay inay sicirka kor u qaadaan xilli xaaladda waddanka ay xun tahay cudurro ay jiraan ah waqti aada u adag oo ay bulshada soomaaliyeed marayso walaal xagga qiimaha iibka soomaaliya weligeed fursad uma helin in qiimaha iibka la xadido ama dhinaca dowladda taladeeda la dhegeysto waxa uu xukumayey suuqa fursadda suuqa alaabta markaas taalla iyo baahida loo qabo alaabta tiradeeda intay la eg tahay ayaa runtii qiimaha bedela hoos u dhiga ama kor u kiciya sidaas darteed dee markii ganacsatada ganacsatada runtii dhowr nooc u kala baxaan ganacsato waaweyn oo dee maraakiib keena kuwa bakaaro waaweyn iyo kuwa dee dukaamo xaafadaha kule marka markay maqlaan in ay yaraan doonto xiriirka caalamiga ah ee wax kala gadashada waxa ay hayaan inay kor u qaadaan waa wax laga filayay laakiin sida ba-an ee loo malaynayo hadda waxba umaba aysan dhicin waxaana arrimahaas runtii wadahadal iyo kulan iyo wuxuu sheegid iyo wacyigelin iyo xukuumadda naftirkeeda oo cashuurta dhintay waxay suuro gelisay ilaa iyo hadda runtii inaysan wax weyn sheegin sidaan annaga xogta ku helayno matalan qiimaha bariiska soomaaliya oo kale haafka bariiska waxaa la iibin jiray baa laleeyahay soddon doolar labaatan doolar baa la iibin jiray haddana waa soddon doolar boqolkiiba konton baa ku korodhay sokorta oo kale loorkii waxaa la iibin jiray lix iyo labaatan doolar haddana waa meelaha qaar soomaaliya waxaan ka hadlayo haddana laba iyo soddon doolar buu maraya oo waxaa lagu daray lix doolar iyo wax ka badan burka sidaasoo kale afar iyo labaatan doolar soddon doolar baa la gaarsiiyey uu maraya qiimo kordhintaasi ma loo baahan yahay xilligan qiimo kordhintaasi waxay runtii xoog ay isu bedeli doontaa maadaama hadda waxa dekeda kasoo degaya cashuurdhaafku wuxuu saameyn doonaa waxaa hadda kadib dekeda kasoo degaya ama hadda wax dekeda yaalla sidaas darteed maadaama ay ogaanayaan inay soo socoto badeecad tooda ka cashuur yar ayaga ayaa isla bedeli doonaa laakiin de waa labadii wiigii u horreyda markii cudurkan iyo caalamka wax ka dhacay la soo sheegay baa isbedeladaasi jireen iyo bisha ramadaano dee saameyn xoog lede mar walba ayadana waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaasha baan u leexanayaa waxaan jeclahay in dhegeystaha ugu horeeya aan fursadda siiyo fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore magacaygu waa nimcaan jaamac maxamedoo jooga magaalada burco waxaan weydiinaya agaasimaha rugta ganacsiga waa sidee qaabka u haboon looga hortegi karayo in ay ganacsatadu kiciyaan maba ay qaaligareeyaan maciishada qutal daruuriga maadaama xilligan lagu jiro marxaladda adaga cudurka covid nineteen ee dunida
walaal nacan waa sida looga hortegi karaa waxa ay tahay kulle laba tallaabo baa la qaaday tallaabada koowaad waa de ganacsatada in keenta ganacsatada waaweyn baan ka hadlay oo rugta ganacsiga hoos timaada ee keenta waxyaalaha daruuriga laga maarmin wadahadal baa u socda sidii arrimaha loo xakameyn lahaa dhinaca dowladda nasirkeeda nasirkeeda culays weyn runtii dowladda waxay ku noosheesaa la socoto canshuuraadka ka soo aruura dekeda xamar oo keliya sidaa darteed dowladda naftirkeedu culeys bay qaaday oo inay cashuurtii ay wax ka dhinto waxa haray waxa ay tahay marka dadka dukaanada yaryar kuleh xaafadaha kuleh iyo baqaarada kale in ayaga naftirkooda wacyigelin fara badan oo saxaafadda ah ay maqlaan loona sheego dee in dadka soomaalida laga baqaayo xanuunkan hadda ka jira adduunyada iyo bishii ramadaan in ay wax xaaraan aysan iibin waa un intaas maahane sharci qasbaya qofku badeecadiisa inuu gato iyo waxa uu ku gadanayo qofka iibsanaya iyo qofka gadaayo ku xiranta ee soomaaliya weligeed ma yeelan sharci dhahaya badeecadda waxaa lama geli karo laakiin waa waa waa muhiim soo maaha sharci noocaasa inuu waddan ku yeesho aaday muhiim u tahay laakiin haddee waxay noqonaysaa dowlad statisi kale oo ogba horta yaa wax iibiya oo yaa dukaan leh ilaahay hadduu kuu roon yahay xaggee ku yaalla dukaankaas badeecadda uu gadaaya waa noocme tayadeeda dee ma dhowa waddanku weli waxa waaye wuxuu ku jiraa dhinacii dowladnimada in la aado hadda sicirkan ee kor loo qaaday yaa ka mas-uula ma ganacsatada waaweyn ee wax soo dejisa ma kuwa baqaarada waaweyn leh oo usii qaybiya dukaamada mise ee kuwa dukaamada yaryar leh walaal waxaa ka mas-uul ah sidaad la socoto arrintani waa arrin caalami ah oo hadda soomaaliya hadda waxu gaara ma ah dadkiibaa waxay ku yaaceen cabsi ayadoo laga qabo qof walba wuxuu isku dayay inuu soo gato waxa ugu badan uu soo iibsan karo marka maadaama dad fara badan ay gadanayaan wax ayna bishan u baahnayn ay iibsanayan waxay afar bil lix bil ay u baahan yihiin baahidaas tirada badan ayaa horta waxay keenaysaa dadka wax iibsanaya ganacsatadu inay sidaas ay sicirka ay kor ugu qaadaan laakiin hade haddii badeecadii ay timaado iyadoo ka raqiisan midda hadda ay iyagu iibsan waa waxa cashuurta laga dhimay kuma jirto waxa hadda baqaarada yaalla waa waxa hadda kadib dekada ka soo degaa marka arrinkaasaa wuxuu ku noqon doonaa naftirkooda inay gadaan qaali waxay ku noqon doontaa culays marka qiimihii hore kusoo noqon doonaa insha allah laakiin ganacsatada soo uma muuqdaan dadka qaarkood baa waxay u arkaan ganacsatada in ay iyagu yihiin kuwa aan ka fikiraynin danta shacabka oo tooda uun eeganaya hadda tusaale ahaan waxaad ka dhawaajisay in wixii wadanka soo gelayay aanu isbedel ku iman haddana sicirkiibaa kor loo qaaday wadamadan aan hadda annaga ku noolnahay oo kale wixii iyagoo aan dukaamada laga helaynin oo mar allaale iyo marka la keenaba la boobayo oo aanay oolin haddana sicirkoodii waxba iskama bedelin oo intii markii hore lagu iibinayay baa lagu iibinayaa maxaa diidaya in dowladda iyo rugta ganacsigu ay soo farageliyaan oo ay yidhaahdaan haddiiba wixii wadanka soo gelayay aanay waxba iska bedelin sicirka gudaha wax lagu iibinayana waxba lagama bedeli karo waxaa la rabaa haddaad soo saarto ama sharci ama nidaam aad soo saarto oo dadka soomaaliya jooga dee waxaweye waa wadan murbur iyo dagaal iyo dhibaato dee ganacsatada dadkaasay kamid yihiin waxa hadda laga hadlaya waxa ay tahay qofka ibniaadmigaha ganacsadaha ah asaga inuusan moral ahaan ummadda inuusan khayaamin laakiin shuruuc markaa soo saarta waxay u baahnaane shuruucdii dabagal kawarqab ilaalin sida wax loo kala gadanayo dee wadankan dee amnigiisii baa lagu mashquul yahay haddana lama ilaalin karo badeecadda la kala iibsanayo iyo iyo nooceeda iyo qiimaheeda qofka ganacsadaha ah inaad ka dhaadhicdoobu u baahan yahay inuusan gedin wax oo aan xalaal ahayn oo tayadooda xun tahay oo maogtahay dadkani waa dad dagaal ka yimid waa dad dhibaataysan ee ganacsato dadkaasi kamid yihiin mar alla markuu fursad helay u muuqato inay fursada jirto fursadii buu aadi oo ma jiro wax xakameyn iyo nidaam iyo akhlaaqiyaad iyo tababaro wakti dheer ay arrintaas u qaadan doontaa dee dunida kale dee badeecadda inayna isbedelin waxaa keenaya dee shicbigaa bisil maba ogolaba inay gataan wax qaali ah oo badeecadda qiimaheeda aada u yaqaanaan dadkaas halkan soomaaligu waxaway hadii ladaa kiiladii bariis ee shalay wixii ay joogta labalaabay noqotay laba dukaan markuu tago kan saddexaad buu ka gadaa soo qiimii bixin marka walaal waxay u baahan tahay muddo dheer ay u baahan tahay wax inta sharci lasoo saaro sharcii hore laga fulinayo ma jirto waayahay dhegaystaha xiga bal aan u baaqo qadka ee ku jira fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aada jeceshahay inaad weydiiso agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya cabdi abshir dhoore haa magaceyga waa sayid cumar rooble oo ku sugan magaalada muqdisho su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay maxaa micnaha ganacsiga ugu jira ganacsatada faa'iido maadaama dowladdu ay dhahday ganacsiga waa in canshuurta la dhima ganacsatada faa'iidada ugu jiri karta iyo weliba culaysyada ka imaan kara dhanka ganacsiga su-aashaasaan weydii lahaa waa mahadsan tahay haye cabdi canshuurta horta la dhimay waa badeecadda dekeda hadda kadib kasoo bixi doonta w sidaa la socotaan badeecaduhu qaar baday kasoo jiraan qaar dekeday hadda yaalaan qaar horey uga baxeen oo suuqa yaalaan sidaa darteed dee qofku qiimihii marka hore ku qaatay buu wuxuu ka doonay inuu faa'iido ka helo waxaa laga hadlaa marka waa haysaa xataa kuwa canshuur dhaafka loo sameeyey markay suuqa yimaadaan qofka gadaaya tafaariiqda tartanka dukaamada iyo tartanka baqaarada ka dhexeeya iyo baahida loo qabo alaabta ayaa xadidaysa ee wadanka iyo dowladiisa iyo shuruuc jirta iyo dabagal qofku inuu qaali gadaayo inuu raqiis gadaayo ma aha wax xadida badeecada dalka soomaaliya taalla sadarsaaskan loo fahmaa la rabaa ganacsatada haddii waa shaksiyaadka soomaaliya kala yihiin waxaan ka hadlay waa ganacsatada leh baqaarada iyo dukaamada yaryar dee dadkaas waxaa ka buuxa dad fara badan oo dee hadday rabaan gadaaya waxaan baxalaal ahayn iyo wax aan ummadda soomaaliya aan u qalmin ilaalinteeda iyo kadabatageeda iyo ma iidin kartidna hadda soomaaliya maanta tabarba uma haydo waayo waddankan dabakaciisa iyo ilaalintiisa howl kale lagu mashquulsanyo dhinaca amniga u badan waxaad ku soo celcelisay shuruucda noocaasa ee sicirka xadidaysa inaanayba soomaaliya xilligan ka jirin weligeedna aanay yeelan ya iyay tahay cidda laga sugaayo ma rugta ganacsiga mise xukuumadda yaa iskale mas-uuliyaddaas aad ka dhawaajisay inay hadda meesha ka maqan tahay walaal nacan waa waa marka wadan uu yeelanayo in badeecadda qiimaha lagu iibinayo waa arrin aada iyo aada u ballaaran oo hoos tagaysa wasaarada fara badan rugta ganacsigo iyadu waxayba u hadashaaba ganacsatada masaalixdooda iyadoo nidaamka iyo dhaqanka wadanka soomaaliya aysan u gafayn ganacsatadu bayba horta rugta ganacsatadu ganacsataday matalaan laakiin dowladda wasaaradeeda maaliyadda wasaaradeeda ganacsiga iyo wasaarado kala duwanay hadda qoseeyaan ilan ganacsiga hadda maanta waxa uu saddex iyo toban wasaaradood baa ganacsiga uula shaqeeya ilan ganacsiga waxa uu galay meel walba isgaarsiina ganacsi ah waxaa ganacsiga ilaa iyo amnigiibaa maanta ganacsiga sidaa darteed wasaaradahaas iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ayaa laga rabaa waxaas inay ka shaqeeyaan oo qiimeeyaan waxaan u malaynaa aniga laakiin arrinkaas waa arrinka ugu dambeeya ee dowladda soomaaliya ay fulin karto xagga awoodda farsamada dhaqaalaha iyo dabagalka iyo shuruucda marka laga fiiriyo wax dhow ma ahan in wadanka soomaaliya la yidhahda kiilada sokorta intaas joogtaa saliidda intaa ka badanna lama gedi karo arrintaas arrin maanta iyo berri ah ma aha waa waqti dheer qaadado waayahay aad baad umahadsan tahay dhegaystaha xiga baan u gudbayaa fadlan adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya magac walaal magacayga v o eda waa mahadsan tahay magacayga waxaa la yidhahdaa mahad waxaan joogaa gobolka shabeellaha dhexe marka waxaan weydiin lahay maadaama ay wasaaraddu micnaha maaliyadda waxay u samaysay micnaha discounti cashur dhaaf gobolladayni micnaha iyo dowladda isfahmi waayeen maadaama cashuurtii la dhimay bish ramadaan soo socoto micnaha raashiinkiina sare u kacay maadaama doolarka iyo raashiinka sal socdaan labadiiba kore isku kaceen dadka maadaama danyartana iskiin ay soomaaliya iska tahay dhammaanteed waxaan weydiin lahay qaabkee manaha ganacsatadii loo ogaan karaa inay raashiinka raqiiseen inay qaaliseen maadaama shacabki u cawanayo iyagana ku adkaysteen wasaaradda micnaha ay cashuur dhaaf u samaysay maadaama oo cudurka coronavirus wadanka dilaacay see micnaa lagu ogaan karaa inay raashiinkii sare u kaceen ay u kiciyaan wasaaraddiina micnaha cashuuraaf u samaysay qiimihii inuu qaaliyoobi iyo inuu kor usii socona way sahlan tahay in la ogaado waayo dee waa wax sahlan oo laba saddex dukaan baad shicigaaba soo sheegi doona laakiin waxa ay tahay fiiri marka shicibka ay soo sheegaan maxaa tallaabo oo laga qaadi karaa waxaad maanta dhan kusoo celcelinaysay inay meeshaas jirtaa mushkiladda ma jirto see lagu ogaana see lagu ogaana aaday u sahlan tahay in la ogaado marka baqaarka ama dukaanka wax qaaliyeeya oo iyadoo canshuurtii la dhaafay sicirkii badeecadana wax ku dara wax tallaabo ah oo laga qaadi karo haba yaraatee ma jiraan miyaad leedahay walaal waxa ay tahay waxna waxa weeye maogtahay qofka badeecadda gadaaya lacagtii lacag ka badan iibinaya laba arrin baa muhiima loo baahanya cidda wax ka gadanaysa horta inay diiddo waa loo baahanya oo ah qofka baahida u qabo badeecadda inuu gato inuu yidhaahdo may waa qaali waa loo baahanya waxaa kaloo loo baahan yahay nidaam iyo maamul iyo xukuumad oo dee kasoo bilaabanaysa mid dowlad goboleed mid dowlad degmo iyo gobol ilaa iyo mid qaran oo daba socda oo waxaan eegaya oo leh waxaan iyo waxaan waa khalad mana iibin kartaan shaqada intaa la eg iyada oo ah in la isticmaalayo nidaamka booliiska iyo dee nidaamka aan sheegayo dabagalka iyo caqliga arrinkaas qarashaa ku baxaya isaga naftirkiisa sidaa darteed rugta ganacsiga roolka yeelan kartaa waxa ay tahay in ay ganacsatada wacyigooda wax ka bedasho iskuna daydo inay rugta ganacsiga dowladda la shaqeydo waktigan dhibaatada badanee lagu jiro oo cunto fara badan iyo raashin fara badan in la keeno suuqa si aan loo gedin baqaali loo gedin waxaa la keenaa raashin aada u fara badan oo ka badan magaalada sidaa darteed dee qaali lama iibin karo marka
marka waa uun qof walba damiirkiisa ha xakameeyo ma jiro hadda awood lagu xakamayn karo in sicirka aad ganacsatadii iyo aad bay u adag tahay tuulada iyo degmada iyo gobolka iyo magaalooyinka waaweyn inta ay dowladdu Cid kasta gacanta ku badeecada ay hayso gelayso.
inta ay dowladdu gacanta ku hayso oo ay maamusho oo ay canshuurta ka qaado miyaanan la xakamayn karin waa la xakamayn karaa laakiin waxaa loo baahanya inaad qarash adiga naftirkaaga aad ku ilaaliso inaad gelidaa loo baahanya oo naftirkiisu aan sahlanayn oo qaali noqon doona ma garan Eh, shacabka baad kusoo celcelisay oo aad tiri eh, eh, wadamadan eh, horu maray shacabka baan ba ogolaaneyn haddii sicirka la kordhiyo Eh, soomaaliyana eh, qofkabaa looga baahan yahay haddii dukaankan uu wax ka iibsanayo uu sicirkii kordhiyo inaanu ka iibsan Eh, b- hooyo eh, laba caruura amaba ka badan guriga uga soo tagtay oo nuskiilo bariisa dukaan uga soo doonatay haddii dukaankii uu qaali yidhaahdo wax kaloo guriga u yaalana aanay jirin hooyadaasi miyaanay ku qasbanayn in sicirka la yidhi haddiiba ay awooddo inay ku iibsato hooyadaas waa hooyo dhibaataysan dukaankaasayna ka gadan maba lugeyn karto baabuurkana ay qasato ee dukaan kale ku aado marka maxay tahay eh, Weligeed- kaalinta shacabka eh, uga bannaan dal arrintaas ahaan iyo dowlad ahaan iyo ilaalinta nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka wadankani si uu u noqdo wax isku xiran oo qof walba uu u ilaalinayo nidaamka iyo sharciga wadanka dadku waa inay sharciga ka baqaan horta qofku waa inuu ogaado haddii wax khalad uu sameeyo inuu sharcigu la xisaabtamayo haddii sharcigii inta lasoo saaro fulintiisii aan la awoodin in la fuliyo haddii sharciga wuxuu noqonaa warqad darbi ku dhegan oo waxay karaysa aan la arag aniga marka waxaan islahay sida keliya looga badbaadi kara waxay tahay in ganacsatada keenta daruuriyaadka cuntada iyo daawada in loo sheego lixda biloo soo socota raashin iyo daawo ka badan magaalada magaalooyinka inay keenaan markaas kadib dee raashinka tirada ka batay ma gedi karaan dukaanadu qaali haddaa laakiin istiraada dukaanadii sharciga ha lagu fuliyo arrinkaasi waa arrin aan u malaynaa inay soddon sano labaatan sano kadib inay suurageli doonto hadda suuragal maaha dhibaatada ugu weyn waxay tahay eh, dhowre oo dadka soomaaliyeedna ay mar walba ka hadlaan eh, in ganacsatada lafahantoodu ay yihiinba kuwa fursadaha adag sida eh, xaaladda hadda jirto oo kale marka ay timaado ka faa'iidaysta hadda waxaad soo hadal qaaday in qof walba damiirkiisa inuu xakameeyo loo baahan yahay Eh, tusaale ahaan wadamada islaamka iyo kuwa carabta oo kale marka bisha ramadaan ay soo dhowdahay badeecada quutuldaruuriga ah qiimaheeda hoos buu u dhacaa innaga soomaaliya marka ramadaanka uu soo dhow yahay quutuldaruuriga cirka buu isku sii shareeraa marka halka Maxaa waxaa ka maqan sababa damiirki damiirkii baa ka maqan soo maaha ee ganacs ganacsadaha damiirka dadka soomaaliya oo dhan uu ka maqan yahay macnihii ganacsatada keliya maahan wuxuu ka maqan yahay qof walba oo maamul iyo nidaam ku jira oo soomaali ah maanta waa qabyo damiirkiisu wadankan soddon sano uu dhibaato ku jiray sidaa darteed waa dhaawacan yahay damiirkeena annaga dhan ganacsatada marka intii la dhihi lahaa damiirkooda laysku haleeyo suuqa la kontaroolaya ganacsatada lama kontaroolayo suuqa sida loo kontaroolaya waxa ay tahay bisha ramadaan iyo saan aniga u malaynayo lixda bil ee soo socota ee sanadkan inta ka dhiman wadankan badeecadiisu koray u socon doontaa haddii aan la keenin waxyaalaha quuto daruuriga ah oo tirada ka batay kuwa beeca iyo kuwa deeq ah labadaba haddii intaa la keeno hadda badeecadii suuqay daadsan tahay cid gedi karta qaali lama arko haddii la waayo oo dukaanka lagu soo noqnoqdo Mhm.
dukaanku sida wax loo weydiinayo qiimahana uu kor u qaadi mana ahan qof damiirkiisa la ilaalin karo oo waxa weeye waa dadkan damiirkooda waa dhaawacan yahay muddo dheer u baahanta in la daaweyo damiirkooda Wa- shacabka maxaa la gudboon marka eh, eh, tusaale ahaan haddii shacabkii ay arkaan in eh, dukaamadii iyo ganacsada- ganacsatadii kordhin aan loo baahnayn ay sameeyeen iyagoo mar walba idaacadaha ka maqlaya in dowladdiina ay eh, eh, canshuur dhaaf samaysay M- maxaa tallaabo ah oo shacabka ay qaadi karaan baad isleedahay
shacbiga soomaaliyeed eh, waxaa ka maqan ama aan dhaho macaamiisha soomaaliyeed oo iibsata waxaa ka maqan dhaqan aad iyo aad qaali u ah ayna dhaxli doonaan waqti dheer kadib ay dhaxli doonaan qofku haddii uu haysto dowlad iyo nidaam ka taliya wadanka oo dhan oo sharciga wadanka oo dhan dowlad fulin karta hadduu haysto markaas xaqoo wuxuu u leeyahay inuu dowladdiisa yidhahdo ma yeelayna annaga tusaale ahaan qaahira waxaa la dhahaa dib loo jibciyo qiimo isbedelo Mhm.
magaalada qaahira oo dhan banaan baxaa ka dhacay maanta soomaaliya meeshaa ma joogto cidda ku fakeraysaana dee waa cid khaldan waayo wadanka naga maanta wuxuu u baahan yahay tartiibinuu u baahan yahay iyo maalinba wixii waxa hadda waxa ay dowladdu mashquul ku tahay waa qodob muhiim oo amnigay mashquul ku tahay naftaadiyaaba la goynaya qof bariiska uu qaaliyo maxaa laga qaban karaa aniga darteed- aniga aniga iyo in badan in ay- ay ila qabtana waan filayaa waxaan aaminsanahay amniga soomaaliya oo dhan ma wada xuma amniga hadda in laga shaqeeyana waxaan aaminsanahay in ay ka muhiimsan tahay in quutuldaruuriga iyo sicirka laga shaqeeya maadaama dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin dad dan yara ganacsatadii haddii ay iyagana dagaal kale oo kii amniga la mida ay ku furaan waa dhibaato inteeda la eg marka kii fudud baa la wajahaya waxay ila tahay kan in ganacsatada la xakameeyo inta ay dowladdu gacanta ku hayso in ay ka fudud tahay in amniga la sugo wa wa waa runtaa tusaale ahaan magaalada muqdisho waa runtaa eh, in amniga eh, ma- maanta iyo iyo shaqada hadda aan ka hadlayno labadaba waa la aadi karaa dhinacaas Eh, laakiin hadda wadanku muqdisho keliya ma ahan wadanku waa weyn yahay haddii wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda maaliyadda ay sharci soo saaraan iyo nidaam ay soo saaraan dee sharciga iyo nidaamkaasi wadankii oo dhan u qabanaya wadankii oo dhanna dee maanta awooddaasi ma jirto sidaa darteed haddii la leeyahay dowladda waxaa lagula xisaabtamayaa laakiin awoodeeda inta ay gaarsiisan tahay iyo inta ay ka taliso dukaanka iyo baqaarka ay canshuurta ka qaado way maamuli kartaa aadaa u saxsan tahay anu hadda dowladda ma masalo rugta ganacsiguna dee Wa- dowladda ma ahan waa waa waa runta ee runta ganacsigu dee ganacsatadii mateshaa oo dee ganacsatada khaladkooda annaga waxbaana laga weydiin karaa Aha.
Een, wa- micnihii sidii la rabay waa saa sheegaysid mudane ha yeeshe eh wax badan oon ognahay oo dhinaca tayada dowladda ah mushkilad baa ka taagan inay dowladdu ay hesho Mhm.
ciidamadii canshuuraadka iyo ilaalinayay badeecadda tayadeeda hagaajinteeda ilaalinayay wax badan qabay dhinaca ka ah waayahay Eh, ganacsatadu ilaa iyo hadda waxay ku shaqeeyaan moralkooda inay ilaahay ka baqaan ay ku shaqeeyaan ee kuma shaqeeyaan nidaam iyo sharci ay ilaalinayaan waayahay eh, waayahay Eh, dhegaysto kale baan fursad siinayaa eh, fadlan eh, magacaaga ku bilow eh, una gudub eh, su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso eh, cabdi abshir dhooro oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya halo ama maqlay anigana Eh, dad badan baa waxay isweydiinayaan eh, qiimaha eh, ama canshuurta eh, dowladdu ay ka daysay inkastoo aad sheegtay inaadan adigu dowladda matanin laakiin rugtii ganacsiga baad matashaa waadna la socotaa xog badanna waad ka haysaa Eh, quutul daruuriga canshuurtii baa laga daayey Eh, bariiska oo kale boqolkiiba boqol baa la sheegay in canshuurta laga daayey Eh, timirta oo kale boqolkiiba boqol baa laga daayey haddana burkii iyo saliiddii boqolkiiba konton baa laga daayey baa la leeyahay marka qofku wuxuu isweydiinayaa timir iyo bur iyo saliid keebaa quutul daruuriya timirtii haddii boqolkiiba boqol laga daayey maxaa diidaya burkii iyo saliiddana in boqolkiiba boqol laga daayo
timirta annaga micnihii horta annagaa geynay in in waxan micnihii laga dhaafo canshuurta oo dadka dee waxay cunayaan in laga yareeyo canshuurta si ganacsatada dee waxay iibinayaan qiimahooda uu hoos ugu dhaco Mhm.
Een, timirta waxaa loo xiiseynaa waxa ay tahay dee soddon maalmood oo ramadaanana soo hayso timir fara badan ee soomaalidu ay isticmaalaan iskana ah sunno ah waa sababtaas baa tilifaysa ma garat laakiin timirta waa iska waxyaalaha kale, faakihaysi eh, soo ma aha oo wax hadda caloosha buuxinaya oo loo baahan yahay ma aha waa iyada dhan waa laga dayn karaa waa laga saari karaa meesha waa saxsan tahay micnihi haddii la isbarbar dhigo timirta iyo tusaale ahaan sokorta oo kale Mhm.
oo runtii la diiday in wax laga dhimo Mhm.
Een, sokorta iyo timirta marka la fiiriyo ma sokortaa muhiimsan sokorta iyo laakiin dee timirta wa- iyo waxay ku burka oo xidhan tahay kale dowladda timirta iyo saliidda oo Ah, kale dowladda masjidkeeda waxay fiirinaysaa meesha ay canshuurta ugu fara badan iyaga ka soo gasho iyo waxa Ah.
ay dayn karaan iyo waxaasaa laisbarbar dhigi marka Mhm.
annaga weydiimihii aan qabnay iyo jawaabihii ay wasaaradda maaliyadda soo celisay waa waxa lasoo waaya eh, saaray.
mudan marka ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedba si dhibaatadan soo noqnoqotay oo intii wadanka uu burburka ku jiray taagnayd welina taagan oo ah in sicirka eh, ganacsatadu ay iyagu xukumaan oo iyadoo aanay daruuro jirin iska kordhiyaan sidee looga gudbi karaabaad isleedahay maxaa tale ah oo aad u soo jeedinaysaa ganacsatada iyo shacabka ama macaamiishaba waxaan ka bilaabay horta oon la hadli dadka ganacsatada ah ganacsatada aan la hadli waa ganacsatada waaweyn ee gaar ahaan keena waxyaalaha aan laga maarmin ee quudsa daruuriga ah magaalada wadanka soomaaliya keena dadkaasi xoogooda waxay degan yihiin imaaraadkay degan yihiin intooda kalena waxay joogaan xamar dadka ilaalin kara badeecadda qiimaheeda waa dadka keena banaanka ka keena alaabta cidda ay ku siinayaan jumlada ayaa waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan una sheegaan dhahan ummadda ha dhibin hadduu isku dayo inuu dhibana marka soo socota inuusan jumlada ayaasin rugta ganacsigana ay barato ganacsatada ummadda dhibayda ay ma goynaydo waxaan ka hadlaa dadka baqaarka leh iyo dadka keenaya oo banaanka ka keenaya dukaamada yaryarka ah iyaga mushkiladoodu waa midkaa waay cid kontrooli karta aada ay u adkaan doontaa dadka soomaalida wax iibsanaya waxaan u sheegi qofka doolarka kuugu jira jeebka ayaa awooddu ay ku jirtaa dadka soomaaliyeed muddo ay qaadan doontaa dowladda soomaaliya howlahaas ay soo faragelido waqti dheer ay qaadan lakiin sharciga soomaaliyeed degmo degmo iyo tuulo tuulo waxaa loo baahan yahay dukaanka badeecadda ku kordhiya haba yaraatay inaysan waxba ka gadan oo ay dukaamada ayaga tixgelin lahay noloshooda inay wax ka gataan talooyinkaas baansiin aadayna umahadsan yihin adigana aad baad umahadsan tahay adaa mudan walaal macana dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa cabdi abshir dhoore oo ah agaasimaha rugta ganacsiga soomaaliya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuu marti igu ahaa isagoo ku sugan magaalada muqdisho dhegaystayaashii nala soo xiriiray ee su-aalaha weydiiyey iyo kuwii isku dayey ee ay u suurageli weysay iyagana waan u mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo